waxa isi soo taraya qayladhaanta laga keenayo tahriibayaasha soomaalida ah ee lagu haysto dalka libiya madax ka socota dowladda soomaaliya oo uu ka mid yahay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya axmed daahir ayaa dalka libiya kula kulmay qaar ka tirsan soomaali muddo badan la haystay oo fursad ay heleen ooda ku soo jabsaday axmed daahir waxa uu v o a u sheegay in tahriibayaasha libiya ku sugan ay gaarayaan ilaa lix kun ku dhowaad kalabar waxa ay ku jiraan gacanta magafaha inta soo hartay badankoodna waa ay xiran yihiin
wax caqliga bini'aadamku ogol yahay ma aha waxa aan intii yarayd aan joognay maqalnay ama aan indhaheenna ku aragnay xogta aan hayna waxay tahay ilaa qiyaas lix kun oo soomaali ah inay halkan tahriibkaas u yimaadeen oo saddex kun iyo ka badan ay ku jirto gacmo dad magafeeyaal la yidhaahdo oo dhinaca koonfurta iyo dhinaca bariga u badan noloshooduna geeri iyo iyo nolol mid ay u dhaxayso aan la garan karin ilaa laba kun iyo dheeraadna ay magaalooyinka iyo xabsiyo ku kala jiraan mid ka mid a tahriibayaashii ay madaxdu la kulmeen oo ka sheekeeyey duruufaha ay soo mareen ayaa sheegay in midba kan kale kaadidiisa la waraabin jiray intii ay magafi xerada ugu awdnaayeen haweenkana ay intaasi kufsi u sii dheerayd magacayga waxaa la dhahaa ciise waxaan joogaa libiya muddo sanad ku dhow sanadkaa waxaa dhibaato badan iyo rafaad badan baa soo marnay rafaadka waxaa ka mid ahaa in jirdil lacago aanan awoodin lagu xukumo tobanaan kun laga qaado aniga markaa inta aan ku sugnaa soomaali dhibaatadeeda waxaa ka mid ah in jeelasha dub looga iibsado kuwa jeelasha laga iibsado lacag soddon kuna lagu xukumo weliba dil iyo kursi iyo wax walba dumarka u dheeryihiin hablaha tooda haddaan kaalahadlo hablaha jeelka laga iibsaday shan qof ay ahaayeen shantaa qof hablahana meel bay ku xirnaayeen inamaduna meel kaadida hablaha laga soo qaado waxaa loo geenayay inamada inamada kaadida laga soo qaadana hablaha loo geenayay waa la cabsinaya inamada ta laga soo qaado waxaa la cabsinaya dumarka dumarka ta laga soo qaadana raggaa la cabsinaya axmed daahir guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya waxa uu sheegay in dadka libiya lagu haysto badankood ay ku xiran yihiin dhul aanay dowladda dalkaasi ka talin sida lagu gaarana ay adag tahay laakiin ay iyagu baadigoob ugu jiraan waddo walba oo ay dadkaasi ku soo furan karaan looma tegi karaa naloo sheegay laakiin in badan oo dadka kala barya ka badana waxay ku jiraan bartamaha iyo bariga oo aan cid tasiilaad u leh qof soo fakada ama qof waalidkiisa lacag ka bixiya maahane aanay jirinba si loogu tegi karo warbaahintou ay v o a ka mid tahay ayaa horey u tabiyey in dalka libiya uu ka furmay suuq dadka lagu kala iibsado addoonsina uu halkaa dib uga bilaabmay warkaasi waxa uu keenay in shirkii madaxda afrika ee adisababa ku qabsoomay aad loogu lafaguro arrinkan soo kordhay hase yeeshee ma aanay ka soo bixin midho horseed u noqon karaa in tallaabo degdeg a la qaado mid ka mid a dhallinyarada madaxda soomaalida ah ee libiya booqanaysa u sheekeeyey ayaa ka waramay inta jeer ee isaga iyo saaxiibadii lasii kala iibsaday maxamed maxamuud qofka lacag baa laga qaadanaya haddana lacag kale waa laisku dhiidhiibaya sida xawaayaanka kale ayaa laisku dhiidhiibaya sida kii lacagta kaa soo qaatay si toosna meeshu doona kuma geenayo kun lacagood ayaa lagu kala weydiinayaa markaas wuxuu iga soo iibiyey magaalo dhaho intaan ay sheegay umul arani ayuu iibiyey ayaa laga soo iibiyey nimankii dhacay umul arani iga soo iibiyeen umul arani haddana maalin maalmaha kamid umul arani ayaa lagu weydiiyey lix kun iyo laba boqol iyo konton ayaa la weydiiyey umulaarani oo nin la dhihi jiray mascuud oo haystay oo mataqaana ninkaas oo nin aada iyo aada u xun ah oo gacantiisa ku dilay dad aan xisaab aan ahayn soomaaliya ku dilay oo dee ninka mataqaana intaan ugu cadowsan dalka libiya laga yaqaan ragga laga yaqaan mataqaana uu yahay xooshka asaga asagaa mas-uulka ah laakiin ninka korkaysa asaga waxa la dhihi jiray cabdicasiis ayaa la dhaha ninka xooshkaas ninkaysa nin suudaani oo ahaa nasi wanaag bishii rabadaan markay ahayd maalintii toddobada ahayd ayaa lasoo weeraray waxaa soo weeraray dad aan moodayna daacish aan moodayna inaan badbaadinayo waxaan niyadda ku haysanay na badbaadinaya aan moodna daacishka meeshaas waxaa ku dhaawamay dhowr dhowr iyo toban dhalinyaraha ku dhaawamay eritrian dhowr qof ayaga ku dhinteen haddana tuugadii tuugo kale naga siiibisay intaas waxaan dhex wareegaynaa waa libiya gudaheeda axmed daahir waxa uu wax lala fajaco ku tilmaamay in dhallinyarada dhibta intaa la eg soo martay lagana yaabo in mid ka halis badan ay la kulmaan aanay hadda diyaar u ahayn in dalkoodii dib loogu celiyo waxa uu xusay in dad fara ku tiris ah ay oggolaadeen in soomaaliya loo dhoofiyo inta kalena uu weli hunguri uga jiro in ay badda ka tallaabaan waxaanu la kulannay dhallinyaro dhowr ah oo qaar ka mid ah jirkoodu su u dilaacsan yahay iyo u dilan yihiin iyo rag iyo dumar ba iskugu jiray waxa ay sheegayaan wax la baahin kara ma aha waxa yaab leh qof tabcaan ah oo oo dhiban oo oo laba jeer ama saddex jeer la kala iibsaday oo aan maantay markaan nidhi diyaarad baa ku diyaara in noloshaada eh, lixda bilood oo soo socota la gacan siiyaa diyaara waxaad xataa ku shaqaysatid oo yar in lagula qabta ayaa diyaar ah aan weli diyaar ahayn Eh, laakiin dadkiis inay fahmaan oo nala gartaan out of lix kun ayaa lix iyo toban qof ayaan hadda diiwaan ka haynaa oo laba qof oo ka mid a ay weli tiri xabsi ayay ku noqdeen si looga diiwaan geliyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliyeed oo v o a la hadlay waxa uu carabka ku adkeeyey in xaalku uu meel halis ah marayo wax ka qabad deg deg ahna uu u baahan yahay waa very alarming waa wax qayladaan ah Eh, ummaddaana way dhiban tahay magaxumo iyo nolol xumo ayay dadkani ku sugan yihiin haddana waa loo hayaa qof kasta ee diyaar u ah in la qaado tashiilaadka lagu Way.
qaadi lahaa ama marka Way.
xagga tagaan lagu gacansiin lahaa dadka waalidiintoodii baa inta lala hadsiya le lacagta soo dira markii lasoo daayo oo shan kun iyo toddoba kun laga wada qaato ayaa misna mid kaleeto oo oo oo magafel la yidhaha tuug kaleeta loo gacan gelinaya tahriibka soomaalidu ay ku gooshaan lamadegaanka suudaan iyo libiya u dhexeeya kadibna intii uu nasiibku ku simo badda uga sii tallaabaan waxa uu xooggiisu bilowday sannadkii labada kun iyo labadii tan iyo xilliga oo lix iyo toban sano laga joogana dhabbahaasi waxaa ku halligmay kumanaan soomaaliya kuwa iyagoo nafta qaba yurub gaarayna in badan oo ka mid a ayaa weli duruufo ay sharci la'aani ka mid tahay ka cabanaya